أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mid ka mid ah halyeyadii fuliyey weerarkii lagu qaaday xabsiga iyo taliska sirdoonka riddada ah ee godka jilacow ayaa ka warbixiyey asbaabaha ku xambaaray inuu ka qayb qaato howlgalkaas barakaysan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay wafdi ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashadaha deegaanka booco ee wilaayada hiiraan wilaayada abakool ayaa soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan mid ka mid ah halyeeyadii fuliyey weerarkii lagu qaaday xabsiga iyo taliska ah sirdoonka riddada ah ee godka jilacow ayaa ka warbixiyey asbaabaha ku xambaaray inuu ka qayb qaato howlgalkaas barakaysan faysal mahad soomaali ayaa warbixintan inooga diyaariyey ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم داعي المولى فهبوا قفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا فمن رام الجنان فلا يبالي أنال القتل أم حاز انتصارا فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن صارت له الجنات دارا masiiro jihaadi ah oo soo taxnayd laga soo bilaabo mucaskaraadka tababarada iyo masaanicda laga soo saaro ragga ee dhaca kaymaha soomaaliya ilaa mayaadiinta ribaadka ee magaalooyinka cadowga ayuu halyeygan ku soo gebagebeeyey xarunta godka jilicow oo faraskiisa ku buqna gooyey labiyo tobankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri cabdilfitaax bashiir xaashi wuxuu ka mid ahaa mujaahidiinta saadiqiinta ah ee ku qarsoonaa camalkan ilaa ugu dambayntii ficiladiisuna bareen shakhsiyadda haliyeygan qiimaha badan wuxuu sannadkii laba kun iyo saddexiyo toban camalkan jihaadka ka soo haleelay magaalada cadaado sida uu u sheegay barnaamijka andalus bodkast ee uu maanta marti ku ahaa jihaadka waxaan kasoo helay caadahan joogay markii jihaadka aan fikradda jihaadka isu dhalinaysa caadahan joogay taqriiban waxay ahayd laba kun saddex tobankii hanuunka qofku ilaah u siiyo yani cid kama celin karto waa naxariis ilaah maa yaftix illahu linaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi wey naxariis ilaah iisoo furay oo aan keligiis u mahad celinaya wey waatuu ilaah subxana watacaala leeyahay afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaami fahuwa calaa nuurin min rabbih فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ulaaika fii dalaalin mubiin yacni haddii ilaahay laabtaada ku waasiciyo diinta ilaahay subxana taala dikriisa iyo khayrkii wanaagga waa nasiiba haysataa aad iyo aad nuur ilaahay haysataa oo calaa nuur min rabbi ku sugan yahay marka ilaahay baa laabtay ku waasiciyey waxaa jirtay qofi tashkiilana ma jirin waa dhacdaa marmarka qaar inaan firisan jiray mucaskaraadka qaar oo waalaha afghanistan iyo meelaha qaar iyo halhaleer nagu soo gaaray halhaleer hadde aan fiirsan jiray aniga iyo dad kale oo asxaab aan ahayn ilaa mar dambe aan qorshaysanno maaragtay inaad soo hijrotaan soo fikirowda.
idinkoo koox ah Haa, Mhm.
anoo kooxa adiga markii koowaad numa suurtagelin qadar lah maashaa facal oo dhexdaan laka qabtay waana la xiray bisaba daalika anaa weliba si gaar lagu eeday waxaa la yiri "Yaa dadkan adaa maanta yaa soo bixi haa Mm.
marka markii dambe waxaa dhacday raggii saas ahaa qaar ilaa hadda waa qaacidiina iska noqdeen waa intay camalka imaadeen mar dambe Mhm.
ayay iska laabteen Mhm.
Eh, ani markiiba markii lasoo shiday xabsi lasoo shiday ayaan aan joogay waa soo dhuntay ilaahay isu waafajiyey subxaana watacaala Mhm.
bifadlihi Mhm.
waxaa jiray eh, ragga qaar oo mar dambe soo baxay oo uu ka mid ahaa waa halkay la yidhaha farxaan samatar oo iqmaa sii galay Mhm.
Eh, ilaahay ka aqbala subxaana watacaala Mhm.
marka waalkaas oo kalaa ka mid ahaa Mhm.
qaar waaba laabteenba maaragtay cagaya wax ka dayeen waa garta Eh, oo ilaahay subxana watacaala ka magangalnay qaacidiina noqdeen Mhm.
Ma- haddii aan- markay fahmeen maaragtay falliga iyo khayrka wanaag meesha ka jira Mhm.
Eh, marka xaalku sidaas u ahaa wuxuu aad uga walaacsanaa duulaannada iyo cudwaanka ku socda muslimiinta iyo sida ummaddii muslimka ahayd ugu mashquushay doodo iyo fadhi kudirir ka fog awlowiyaadka iyo mudnaanta miiska u saaran isagoo ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey markii loo soo bandhigay inuu reebo dardaaran ku wajahan muslimiinta wuxuu ku jawaabay inuu doonayo inuu walaalihiisa kala qayb qaato ficilkiisa balse ugu dambayntii waxaa lagu qanciyey inuu reebo kelimaadkan dhaxalgalka ah waxaa laga yaabaa meesha aniga hadda waxaan rabaa ilaahay hadduu idmo ficilkeyga inuu u noqdo nuurun wa naar Mhm.
ma fahamtay Mhm.
si dadka igu horreeyaba nuurun wa naar u ahaa ficilkooda ilahay subxana uga dhigay Mhm.
oo marna cadow ilaahay uu ku gubo ku baaba'sho Mhm.
marna waalay ay soo iftiinsadaan Mhm.
si aniga kuwa igu horreeyan u iftiinsaday Mhm.
ma fahamtay aad iyo aad marka yaana kugu dheereen insha allahu tacaala eh, ficilkaasaan anigu maanta xoogga saarayay Mhm.
qowlkiina hadduu ilaahay subxana watacaala ugu qadaray inaan maaragta Mhm.
ilaahay waxaan leeyahay ii aqbalo ikhlaasna iga dhigo Amiin.
Eh, dhammaan ilaahay waxaan ka rajeen inta kasoo qayb qaatay Mhm.
inuu ilaahay noo kulmiyo Mhm.
fi maqcadi sidqin Cinda cinda malikin malikin muqtadir muqtadir.
iyo inta dhegeystay ee kusoo camal fashay insha allahu tacaala mar la weydiiyey asbaabaha ku xambaaray inuu magaciisa ku diiwaan geliyo liiska istishaadiyiinta kuna dhaqaaqo fulinta howlgalkan wuxuu sheegay inuu doonayo raalli ahaanshiyaha allaah u shaqaysto jannada kana cararo cadaabka aakhiro intaa kadibna uu jeclaystay inuu haleelo walaalihiisii ka hormaray ee ay ku wada ballameen dhabbaha jihaadka iyo istishaadka waxaan jeclaastay waalihii igu horreeyey shuhadadaha inaan haleelo oo marka hadda asiirada aan dhegeysto dad fara badan oo diintan islaamka usoo halgamaya ee wax soo gaareen oo lahadis usoo shahiiday walaahi aad baan u jeclaaday maamin shahiid ilaa uxibuu fillaah Allahu akbar.
marka dadkaasoo dhan nooc kasta ku shiidaan macnaha ama caarigta caadiha ku shiidaan ama iyagoo ikhtiyaaraad sameyn ha ku shiidaan ama meelaha la qarxado ama cadow mahad nooc walba ku- ama ishaadiin qamaasi ha galaan Mhm.
dadkaas ayaga ahna Mhm.
inaan macnaha maarata aan haleelo waa jeclaada macnaha darajadooda yaa oo waa waa anaga markaan tukayno dhahna iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin ihdina siraada almustaqiim ilaah ilaah marwal ka barnaa Mhm.
ilaah wadada mustaqiimka nugu hanuuni kuwa u nicmaysa duu ilaah nugu hanuuni kuwa ilaah u nicmay waa kuwee ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكواس aad iyo aad marka inaan aan qowlkaas aan ficil u bedelan rabaa macnaha maasha allah oo ilaahi subxaana watacaala intaba la- nafta u jirto meel la nafta jiro ma naqaan Mhm.
wamaa tadri nafsun maadaa taksibu qadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut beri waxaan kasbeen ma naqaan wallahi bilaah Mhm.
camalkan dad boqorar kasoo ahaa madax ka ahaa aa maanta tegey dad maaragtay camalidii u qorneed aa tegey eegoo aan ka gaarin dad maaragtay gadaal isku dhigaya waa tageen marka inaan waalihii aan haleelo Mhm.
iyo sidoo kale nafsul waqti inaan dee ballantooda oofiyo Mhm.
oo ballan aan mugta waalaha yaan- diinta islaamka inaan difaacno ballan aan ku qaadnay waalaha dhigo in aan aan deecno maahan inaan soo xaqun hadalno calayna waaye anigana dadkii dambe ammaana qaadin aan leeyahay uhiilinta madluumiinta iyo u gargaaridda mustadcafiinta dulman ayuu walaalkeen sheegay inay ka mid yihiin arrimaha ku xambaaray fulinta howlgalkan barakaysan وحالا كل في حكمنا لقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يعني يعني dadka mustacfiinta eh, sidoo kale nabi alayhi salaam wuxuu yiri maa min maa min imri'in qof ma jiro muslimin oo muslim ah yakhudul imra'an musliman oo qof kale oo muslim ah hoojinaya fii mawdicin yintaaku fiihi xurmatuh aad iyo aad meel sharaftiisa meel laga dhacayo ma garat وينتقص فيه من عرضه cirdigiisana lagu dhaawacaya haa ma garat ilaa khadalahu allahu tacaala ilaa haddii dhacdo yaa qofkaas waalka aa hoojisay oo sharaftiisa iyo cirdiisa iyo meel looga dhacayo xurmadiisa ku daawatay aduu awoodaa ku daawatay cudurdaar aan lahayn haddii taas i dhacdo ilaa khadalahu allahu tacaala fii mawdin yuxibu fiihi nusratah ilaa ilaahay asana wuxuu hoojinaya kaga aaraya meel uu jecel yahay in la gargaaro yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinkaasoo dambaysa la socda yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih sax dadka maanta muslimiinteena oo maaragtay sharafta meel loo dhacay oo dumarkoodii eh, lagu xadgudbay oo caruurtii wax lagu sameynaa ogtihiin oo la iska Xarab leenaayo oo saakin.
maanta qisa waaqicii tagaan oo igu horeyso haddaan indhaha ka fiirsano annaga aweyninaan caawinno intaas haddii dhacdo ilaahay asna maalin ka jiraayo maa min imri'in muslimin yansuru musliman fii mawdicin yuntaqasu min cirdih وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب نصرته بالعكس هنا وبالعكس واسي كوبان alru'ya saalixa oo ah bishaaraadka u soo hormara muslimiinta ayuu arkay walaalkeen kuwaasoo ka qayb qaatay inay ku sii dhiirigeliyaan dariiqa uu doortay waxaana isagoo ka warramaya qaar ka mida riyooyinka wanaagsan ee uu helay uu yidhi marka waxaa ka mid a eh, nabi calayhi salaatu wasalaam mar eh, ree ku arkay anigoo Masha eh, meel qol qurux badan ku jira aad u qurux badan oo jawharaad iyo waxyaalo macnaha hadda aan aan sifeyn karin ay yaalyaala aad u qurux badanaa marka nabi calayhi salaam markii isu galay sifaadkiisuna uu leeyahay ninkii oo dee wax ka bartay inuu tilmaamo u lahaa suu ekaa marka sifaadkiis asagoo leh haddaan warka soo koobo wuxuu nabi alayhi salaam soo galay Eh, waa islaamay ka qaaday markaasaan maxaa iri aan lasoo buuday nabi allow ii bishaareen ayr markaas wuxuu yiri waxaa geli doontaa yiri tijaaro ganacsi ayaa geli doontaa yiri cajiib ganacsigaas muxuu u baahan yiri sabar insha allah waan ku sabraysaa yiri
allahu bishaaro marka waxay ku dhacaysaa waa ku sabraysaa macna allahu anigi aad baan u farxay meelaan ma artayda muhiimta intaas ahayd baan aad baan u farxay isla markii culmaan u tegey war intaan culmaan u tegina aan kaa dhexgalay riyooyinka qaar aniga walahi ila imaan jiray anaa isku dayaan sameeyey waxaan ku- maxaa yiri riyadan tijaarada nabi alayhi salaam dadka adduunka ma dhiirigelin jirin tijaarada meeshaan taalan waa labo waa tijaara adduun ku saabsan iyo mid aakhiro oo hadda aan wax ka sheegayno haladurk malaa tijaaratin ilaah uu leey ganacsi aakhiro marka kii aakhir inay tahay oo jihaadkii aan mushaarakeynaayo oo ku sabraayo oo ilaah saas inuu ay ilaa tahay.
nihaayadan asib doontid haa masha allah marka culamaa utay nafsa shay ugu fasireen waa takbiirsada alxamdulilah rabbil masha caalamiin allah goree ku beegneed marka markaa maktabka soo gashay mise kadib ka hor markaas iyada ah qorshahaas waa dejiyey كذاك مواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارا يظن الناس أن القتل عار وإن العار أن نحيا الصغارى كذاك مواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنارا فهلا يستحي من قال فيهم cabdifataax bashiir xaashi wuxuu ka mid ahaa halyeeyadii mujaahidiinta ahaa ee fuliyey howlgalkii barakaysnaa ee godka jilicow ee lagu laayay ku dhowaad konton ka mid ah saraakiisha iyo askarta sirdoonka riddada laguna soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee muddada dheer ku jeebaysnaa jeelkaasi waxaan allaah weydiisanaynaa inuu shahaadadooda ka aqbalo isaga iyo dhammaan walaalihii kala qayb qaatay howlgalkaasi وماتاه وما ضلوا ولكن أبوا للدين حسا وانقهارا وإنا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا وإن لنا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا
dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baaye ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ah ee degmada buur hakabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wafdi ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashada ah deegaanka booco ee wilaayada hiiraan abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku marayay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeerkooda ka bilaabay deegaanka booco oo hoostaga magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kulamo iyo wadatashiyo guddiga uu la qaatay bahda waxbarashada iyo odayaasha deegaanka kadib waxa uu guddiga booqday dugsiga hoose dhexe ee jacfar binu abitaalib ee ka furan deegaanka booco kaasoo hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga hiiraan iskuulkan oo furan muddo sanad iyo bilooyinna waxaa dhigta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo aqoontooda hadda ay marayso meel wanaagsan guddiga ayaa tartan aqooneed lagu ogaanaya aqoonta ardayda laguna dhiirigelinaya waxay u qabteen ardayda iskuulka waxaana ardayda ay u tartamayeen wiilal iyo gabdho mid ka mid a guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta tartanka lagu qabanaya oo ahayd gudaha iskuulka isagoona faahfaahiyey socdaalkooda iyo waxa uu ku salaysan yahay tartankan loo qabanayo ardayda
annagoo ahayn lajna ama guddi ka socda maktabka waxbarashada ama maktab tarbiya wa tacliim loona soo diray si guud wilaayada hiiraan bifadlilaahi wa towfiiqihi waxaa inoo suurta gashay maante inay noqoto meesha aan ka bilowno guddiga la soo diray shaqooyinkii loo soo diray meeshuu ka bilaabi lahaa inay noqoto deegaankan booco waxaa inoo jirto tartan loo qaban doono ee ardayda dhigata madrasada jacfar bin abi aalib ee dugsiga hoose dhexe ah ee tartanka waan ka qaybgeli doonnaa tartanka intuu noo jirane waxaa dhextaal inoo ah ee kelimaad iyo maxaa la dhahaa su'aalo حمداً ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت waxaa bilowday su'aalihii tartanka kuwaasoo meelo kala duwan ka imaanayay su-aashan waxaa iskale majmuucada wiilasha waxay ka imaanaysaa isla maadada fiqiga haye si fiican u dhegaysaa majmuucada wiilasha su-aashooda waxay leedahay mataa taqra'u asalaata cala annabiy sala allahu calayhi wasalam mataa taqra'u asalaata cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam marka ugu dambayso متى تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حمداً ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
magacaygu waa yaxya ismaaciil maxamed oo ka socda iskoolka hoose dhexe ee madarasatu jacfar bin abi aalib gaar ahaan majmuucada wiilasha su-aashaas jawaabteeda haddii aan isku dayo waxawaaye aqra'u salaata cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam litashahud alakhiir
جوابته كوبحية أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وحنكو علينا يا إن شاء الله جديقة maadaama lagu soo jiray su-aalihii fiqiga ahaa gaar ahaan salaada ka imaanaya waxaa la weydiiyey goormee la akhriyaa ama goormee la iska rabaa in la akhriyo nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi ku salintiisa wuxuu ku jawaabay aqra'u asalaatu cala anabiyi sala allahu caleyh wasalam waxaan saliga akhrinayaa fi tashahud alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeyo waa jawaab sax ah waxayna majmuucada wiilasha ku heleen laba derajo حمداً ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
su-aashan waxay leedahay waxaa iskale gebdhaha iskale su-aasha waxay leedahay udkur ithnayni min nawaaqidi alwuduu udkur ithnayni min nawaaqidi alwuduu udkur ithnayni min nawaaqidi alwuduu waxaan rajaynayaa su-aasha macnaheeda in la fahmay inay ka soo jawaabi doonaan gabdhaha insha allah
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت بسم الله الرحمن الرحيم أنيكم مجعيكم يا حفص محمد oo ka socda majmuucada gabdhaha haddaa isku dayo su-aashan jawaabteeda wamaa alqaariju min asabiili wannoob wamaa alqaariju min asabiili wannowm jawaabtay ku jawaabtay waa alkhaariju min asabiilayn wanowm hadday sax tahay hadday qalab tahay guddiga ayaan ku celinaya
waxaa la weydiiyey sheeg laba ka mida waxyaabaha buriya weysada waxay ku jawaabtay alkhaarij min asabiileyn labada wado mid ka mida midkii ku yimaado saxaradii kaadidii iyo wannoom iyo hurdada marka akha- alkhaarij min asabiileyn hadday dhihi lahayd oo labadooda la isku xambaara ku filnaa lahayd waxay inoogu sii dartay annoom oo hurdadii ah saa waxay inoogu sheegtay ilaa iyo saddex shay oo weysada buriso waa jawaab sax ah waxayna sidaa gabdhaha ku heleen laba darajo
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت muddo tartanka uu socday kadib waxa uu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo cidda guusha ay raacday labada dhinac iyadoona abaalmarino la siiyey ciddii guusha ay raacday tartankii maanta lagu hardamay ee lagu tartamayey iskuulka hoose dhexe ee jacfar ibnu abi taalib ee ku yaalay magaalada booco natiijadiisa wuxuu noqday gabdhaha waxay heleen darajooyinkoodii markaynu isku celcelinay laba iyo toban darajo wiilashuna waxay heleen saddex iyo toban darajo saali ajligeeda hal darajo ayay guusha waxay ku raacday wiilasha waxaan sheegaynaa abaalmarinta aan ugu talagalnay run ahaantii inaan ku abaalmarino tartankan wiilashii tartanka gale oo ku guulaystay waxaa abaalmarin u siinay lacagta aan leenahay shilin soomaaliga oo ah shan boqol oo shilin soomaali ah ayay majmuucada ugu talagalnay wiilasha insha allah waan ku wareejinaynaa waxaan u marinaynaa maamulaha iyo macallimiinta madrasada insha allah waa shan boqol oo lacag soomaali
ثم شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت
guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa socdaalkooda waxa uu ku wajahnaa dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan xasan cabdiraxmaan abow xasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyn ee wilaayada hiiraan aad baad u mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar towbadkeeniyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله waa koox taa'ibiin ah oo saacadii lasoo dhaafay ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo ka kala yimid magaalooyinka baydhabo xudur iyo waajid waxayna in muddo ah qayb ka ahaayeen la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta askartan oo gaaraya ilaa afar askari ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxonle ee wilaayada bakool waxayna labo ka mid ah ay wateen hubkooda ah oo ugu dambeyn loo lacageeyey waraysi gaar ah oo ay siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayay kaga warbixiyeen goobihii ay kaga biireen murtadiinta Afrika meelaha ay ka soo howlgaleen iyagoona baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka ridada magacay mayba leerey cabdirasaaq maxamed bashaar oo jira labaatan sano mayba qooy nimantan murtadiinta ee baydhowrogan dhibaatooyin iyo rafaad iyo iyo bilaayadiyo iyo wallan dulqaado koro qof biniaadanka ka jari koro mae hata iyo ha ku tabi mayba rooga buurdhoonla mayga bayrayeen sheegada daraawiishta koonfur galbeed aan oo booliiska gaarka yaraayaan iyo kumadahay oo military hantan shaqeeyaan burjaadka kajarayaan kawdilijiyey bay burjaad dagaalkii miila suhun uun kajabay dadna nolol dhukukuwadidi daryeel humo iyo rafaad lanqinsheega lanki garab yahay meela habada kagadhiida baqaado waay baryay meekan qoodow taawayaas hata menaanti nibada gabta garabji banaayasadin lanki goobdegaal adoo rogdaba garabka banaayfaday fasaha majar daryeelaan madaas ku baadi habadis kadhawa stress baba kugaada banteer kadhowba waleerendhamanay markas ananasada daraadi anibaba habadis kadhow horto folan maad sinyin war hay dhawaay mee war hay dhawaay sharafle lahay dhawaay baawur lahayn diri jeebkayn ahayn lahay dhawaay guriga iyo walahi dhan baa noo gabar adiilay has dhiibtay koyt laha ka dhawaay bajaaj laha keendiri hatan guriga lakoyt lakoo qaaday hatan eebirka lakeendiraan beesa hatana magaalada ka gallo ka shaqaysato waa laka qobsato laka see lakilay horta antaha marma ee fursadu magay mayba samaad bashaaro waliba meeleraay isugu koy nimantan murtadiinta oo rogan deegaanka baydhabo daraawiishta koonfur galbeed difaacadii sagaalaad ee ururka ileenka daar gaar ahaan ururka degan ee makuuda markii hore meeleraayis ururka musiiba dhowr geybood leenshal gaaday burjaada ka tirsanay wali kugu daramay baydhabo lamada kun labaatan afartii bili sagaaladii itjela an mayba meeleraysu ka jaray horta meelaas deegaanka burjaad lama dagaala ku dhihi kansokey oo dambooya ka jaray dadna meelerayus meele ka dhamadeena dadna meelerayus walka gobodeeda lamber ko horta namanta dhalinyaranami meelerayus ada maskan fudeed leegaadi hatana boobaan meeleseed soomaalida iyo dadka muslimka ad markii hore isgoratayn dadka isla dhagamaaseen dhanba hatan isgilaafasan langad isjeenasanmale uleesaad badan oo meelerayus ilaahayba markii hore keenka hayn iyo gadaalkan dembe la kulami gaatama humii maydherayis jidgaldan ka dhamoyta maydherayis walaago ilafaylahaadwayte meelaan geeka kooy antiiba qof laha dhawaayo meelinka faylahaytay qofna laha ku dhawaayo koro owaana laka qiimayo koro laka gadariyo koro intiaan hata teegana ka ale eraya meydherayis han wala keen dhamanad an is erow oona hata lii erayna male lan alla lanka iyan kooyana kalaam wanaagsan iyo maydherayis wiji fayr walanha inagu lakulamay male magaalada markaana ku bahay gurigu besa wedi ogasnadiisna ka jarta labaatan todoba baaloota hubkiisugahay waaba liinsii beesay namanta walaalada maydherayis oo meeli isla roogni antibiisan dhabaatay rafaad iyo gahar isan kasii jara fadeno akarana maydherayis adaab inaarsiinku dambooye fadi gaatamahu manaisan ka dhamada fadan ilahay dartisan isdhiiba antiba maydherayis ada hooba adaa hadala shaqsiidata oo rabota gudbiisata lankahaysada male wal alla waleeda lakoytan walkiin beese hatana maydherayus lanfar ka saarowna male soo dhaweynanta qof la hadho waaye oo la qiime oo la sharafon walka sharafe magay maylere kerowedan leo lere may kubaye murtadiinta wejidro kubaye ilahay maadle sida muslimiinta laayin dhawaay si sharafta le laayin ka dhawaay may kukubiirahin anoo luukrowooda dhuhliga ah maylerahin bolu fure be shambole laqaado udura seeni saalbilo dhibo ka jarne udura noqaade amra naje hamiishe tanob genin didi hamiishe weyn laqaade iyo hanli ada afar bilo tababar ka jarne ada gabal meel naje butayaab leera ada meelo wala sidi bilo inani bari tababarka nani hiri amra nasheen amra obna noqaade hira nasheen digaala nahne qaade hob digaal nahne qaade ada kajabni meelad hob laa kajabe dhalinyaro meen ku baaqay wala meelroog saanatalayn dhaway ku sharaflelan ka dhaway may faringayan ku dirayin anta dalshoy idiintiyo anta koya ku tobusheena walayo magacay mayba larey uriyamad kerfash mayna kumadahay nimankan oo dowladda ah hatana ilaahay jehan kunagadi waa ku tobubasheeni muslimiinta meel kasta roogdo nusku kunagada fade asalka may murtadiinta kukubiiray degmada weejid gaar ahaan may dhibowna hatana kukusii bahay xudur hiligii ana kabiirailan hoojay shaqaysatay haye gaari dameerku iyo walaacii waa isku wadwadaday ha ku bahi ilaahay jeen ku nagaday eedii eeda lahayn dhawaay nimankii aan ha ku tabi intii maydharaas walaalaha muslimiinta ha ku mid nagadaano dadkio dalkio iyo diintiyo kuma naqdaan iyo fariinka diraa toddobaad ka hor ay ahayd markii askari taa'ibah lagu soo bandhigay wilaayada abakool waxayna askartani ka mid noqonayaan boqolaal maleeshiyaad ah oo isaga towbadkeenay gaalnimadii ay horey ugu dhaceen guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu